xarunta gobolka saaxil ee berberiya welibaa la kada afuray barnaamijka nidaamka keydiya kahogta caafimaadka bukaanka ee isbitaalka weyn ee berbera agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka iyo saraakiil kale oo ku dareertay wasaaradda caafimaadkana u qeybgeliya daafurka welibana ankureen ku hadlay agaasimaha isbitaalka ee degmada berbera jimcali cali oo uu saadhawaayay daafurka nidaamka casriga ee keediyo kahogta caafimaadka ee bukaanka
mashruucii kaydinta xogta kaasoo ah system combutraysia sida runtii systemkan iminka wuxuu shaqaynayey muddo laba bilood uu tijaabadii ku jiray muddada labada bilooda waxaa lagu diiwaangeliyey bukaano ku dhow toddoba boqol iyo sagaashan iyo toddoba kays oo xogtoodii maanta ay ku jirto systemka haddii ay tahay markii ay hosbitaalka ay yimaadeen wixii ay ka cabanayeen wixii xanuun ee laga helay wixii sheebaadh loo diray iyo wixii dawooyin la siiyeyba halkaas ay ku kaydsan yihiin runtii waa system wax badan fudaydiyey hadday tahay xagga shaqada hosbitaalka runtii waa system wax badan soo kordhiyey oo ay tahay wax laaliyo wixii xog looga baahan yahay bukaanada ay yimi inay halkaa ku kaydsan yihiin oo haddii ay mar labaad soo noqdaan halkaas laga helayo runtii waa systemkaasi waa system oo sidoo kale haddii loo baahdo wax researchisa in lagu sameeyo hosbitaalka bukaanadaa soo booqanaya si aada u fudaydinaya systemka aad baan ugu mahad celinaynaa cid kasta oo ka qayb qaadatay kaasi kasta oo loo sii horumarinayo inaannu qaybteeda ka qaadanno haddii ay tahay ilaalinta qalabka yaalla iyo haddii ay tahay shaqaalaha ku shaqaynaya inta agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka somalilan oo daafuri nidaamkan yana ku hadli faa'iida uu sinlaya bukaanka isbitaalka
runtii marka aynu ka hadlayno inaynu xogta caafimaadka aynu digitalize garayno ama aynu casri ka dhigno faa'iido badan ayay u leedahay marka laga bilaabo qofka beyshanka ilaa qaranka qofka beyshanka ee cusbitaalka booqanaya ama bukaanka ee cusbitaalka booqanaya faa'iidada ay u leedahay waxa weeye inuu qofkii helo xogtiisii oo mar kasta oo uu yimaado nambar u gaara isagu uu leeyahay oo cusbitaalladaasina la ysku xidho cusbitaalkii uu tagaba uu nambarkiisii uu uga soo baxo oo la helo xogtiisii halkii mar walba la bilaabi lahaa in xogtiisa la raadiyo oo si gooniya loo raadiyo marba ay ku soo noqnoqod ay noqoto qofkaasi wuxuu helayaa xogtiisii oo diyaarsan oo meel walba ku jirta bukaankii dhakhtarkii uu la kulmay iyo hawshii loo qabtay oo dhan oo kaydsan dhakhtarka hawshaa ku jira faa'iiday u tahay oo waxay u tahay in halkii bukaanka uu mar walba bukaan cusub uu noqon lahaa inuu markuu nambarkiisa u sheego kombyuutarkiisa galo oo uu dhakhtarkii helo qofkan hor fadhiyaa wixii uu xaalad caafimaad soo maray dhakhaatiirtii uu la kulmay halkii lagu daweeyey iyo dawooyinkii uu qaatayba maamulka cusbitaalka faa'iiday u leedahay oo waxay u leedahay inuu maamulka cusbitaalku si dhib yar u helo in uu xogtii caafimaadka ee dadka cusbitaalkaa sannadkaa soo booqday ama bishaa soo booqday iyo xaaladihii kala duwanaayay ahaayeen si dhib yar oo fudud uu u helo oo uu uga helo sistamkaa gudihiisa intuu galo uu si uu uga helo sien si aada u fudud uga hela ayay faa'iido ugu tahay nidaamkan casriga ee keediyowka hogta caafimaadka iyo walwiinku tara doona xogta bukaanka waan weliba nidaam sidoo kale keedin ee wasaaradda caafimaadka